asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hiraabfayli dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo raadiyo baydhabo sinhayta qodobada warkaan isandhugun sida doontaan hiraabnimadan weliba kumadaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo xilalkii ku aaday wasiirahan oo kalena magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si deg degan ku jawaabay warxakubahii xafiiska madaxweyne farmaajo midooda musharaxiinta weliba yoona ku jirana khilaafka farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya weliba ayaa shaaciidaysiisis horle weliba ka saabsan oo cudurka koronavirus akhbaaraadka bannaanka hiraabnimadan isandhugun soo doontan weliba ankadoor roona taalibaan oo markaas kasii dhowaada haytan iyo gebi ahaanba afghanistan la wareegan iyo weliba ciidan khaas intow baran ee u k oo markaas ka howl bilaabay yeman mar kale hiraafeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaas ningow taariikhda waliba ee kabeegantaa sagaalka bila siyeedaad sanada labada kun iyo labaatii kowka aanas walib ahayna qodobada warkaan hiraabnimadan hanshoonka doorka roon ee dhegaystayaal inis diyaariya warkii hiraabnimo oo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal kabilaawna qodobka warkaan aan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafti gareen ee weliba uu sahel ku-qaadis ka sameeyey xubno ku tirsan golaha wasiirada shal duwan haanaas oo weliba iska shaandheyn laga sameeyay qaarna xililka lagu qaaday wareegtaha kubadda xafiiska madaxweyne lafti gareen iyo weliba xililka lagu qaaday wasiirada wasaarado waa wasiirado shal ee garsoorka iyo cadaalada maxamed xuseen xasan john warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ilyaas cali ilyaas qalinleh sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee xilka wasiirka garsoorka iyo cadaaladda weliba uusuu magacaabay xasan ibraahim xasan lugbuur warfaafintan weliba laga magacaabay ilyaas cali nuur miile wasiirka howlaha guud laga magacaabay maxamed cali xasan inka dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen yaa xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga weliba uusan magacaabay axmed maxamed mashruuc xilka qaadistan iyo magacaabistan u sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen iyo weliba ka toosasa xillo dalka uu iska jara waqti doorasho islamarkaana deegaanada koonfur galbeed iyo kudhi ahayn doorashada xildhibaanada lamada caqala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulla waa mudane maxamed xuseen roble ayaa sacdakan ku horjeesadii qoraal hale xukubahii xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soona sheegay in xukuumadda soomaaliya ee dalka mas-uuliya ku eeto saasaas toban iyo naga doonta arrimaha diblomaasiyadda ee kenya iyo soomaaliya si xiriir shan wanaagsanaada warmurtiyeedka xaaladda siyaasadeed ee dalka ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo waliba warmurtiyeedka uusan qornaay sadatan sidii la wadaageen waa sida lawada socdan bulshada soomaaliyeed dalka weliba uusa ka jara marxaladooda weliba dhammaan hay-adaha dastuuriga ee uus markaas ka dhammaaday mudahaleejo caadigaha ilan baahanyina waa inise xilkaasnimo leh langudbiya dalka marxaladan kala guurka ee weliba uu sacdo ka jara ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xukuumaddiis weliba iyo xilka fulinta ee dalka la wareegtay xillo ciidan adagay oo soomaaliya markaasi wajahayti xiisadaha gudaha iyo weliba banaanka ah anaaso weliba shani in lakasigada in dalka uskanagada burbur iyo weliba colaado sokeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo markaasi baanka kahaya mas-uuliyadda qaran ee saaran weliba uuse dadaal weyn uuse kabiyey sidee dalka lankugubadaadii lahaaye marxaladahaas adag welibana uuse howlgalay sidee landaandaji lahay xiisadaha gudaha iyo weliba ahaan banaanka iyadoo weliba la ilaaliya wadanaha shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba golashii wasiirada weliba ka guuleysadana tuman balot kureetaniyo markaasi muuqata isbedel weyn oo weliba kuway muuqaalka qaranka ee weliba gudaha iyo banaanka taas oo sheentay in geedka dalka markaas ku bilaawadan doorashooyin nabdoon oo weliba dhinacyadii kashal fogay wada aqbaleen islamarkaana si tartiib tartiib ah aan kana qadahayta inqilaabadii diblomaasiyadeed ee soomaaliya markaas lalahayta dalalka dariska le eh ururada iyo weliba dowladaha kale ee weliba danaha markaasay soomaaliya daneeyeena midowda musharaxiinta mucaaradka weliba yoonu ku shirana khilaafka madaxweyne farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya shiri markaas aalada fogaan aragga kuweladan xubno ku tirsan midowda musharaxiinta iyo weliba yoon ku hadalina xaaladeenka dadambeeya weliba ah xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble wararka kulanka laku helayo weliba iyo markaas sheegahanina in midowda musharaxiinta iyo horkooyan ama iyo horkooyan doorashadii guddiga garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar iyo markaas isku dooradeen magaalada muqdisho ridwaan xirsi maxamed oo kumid ah xubnaha hogaanka midooda musharaxiinta ee sheegay in iyo kulanka markaas ka taageereen go-aanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo heshiisyadii hay-adaha dowladda galayaan guddo iyo weliba banaankaba hamiinka hor madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya farmaajo yaa saari qoraal markaas hay-adaha dowladda kokoroojow iniyo heliyan waa iniyo heliis galan xili markaas dalka jara marxalad doorasho habaato shalay galankii dembe xafiiska ra-iisul wasaaraha weliba ee kuubatay warqad weliba la korjeysday qoraalkaas madaxweynaha saasaata un sheegay in xukuumadda iyo awood in lata hesiisyo kasta weliba dalka markaasi lakasamatay bikoraa dhinooyi kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba warbixin xasaarta kiisaska cudurka koronaha iyo la wadaagay waa coronaha virus ee weliba laku diiwaangeliyay labaatan afartii saac ee kadadambey guud ahaan dalka warbixin wasaaradda warbixinta wasaaradda ee waliba laka shaaciyay in xanuunka lukubaari kun laba boqol afarti iyo afar qof walibana laku helay toddobaatiy toddoba kumad ee dadkaasi dadkan laku helay xanuunka iyo waliba markaas shalroogana gobolka banaadir afarti iyo saddex qof puntland labaatiy sideed qof meelo somalilan laku diiwaangeliyay lix kiisa afartan kumad ee dadka xanuunka laku helay iyo waliba iyna megal meelo soddon iyo todobiyo iyin baland sidoo kalena soddon qof ayaa markaasi afartii saac labaatiy afartkii saac ee weliba dambeyte hankufaysadan cudurka koronaha meelo sid qofni markaasi ka dhamadan gobolka banaadir tirada guud ee markaas laku helay dalka soomaaliya cudurka koronaha weliba deertay kun waa tumiyo shan kun sideed boqol lixdi iyo shan qof bogsashada guud waliba waa todoba kun todoba boqol konton iyo sagaal meelo dhimashada guud iyo deertii sideed boqol iyo konton qof wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya markaasi muddooyinkii demba taniyo markii cudurka koronaha usridanka la makaclay guud ahaan dalka weliba iyo markaasi iyowaday dadaalo laka xakameeya cudurka koronaha weli warkii raabnimo idaacadda raadiyo baydhabo ah ayaana markaasi dhaweynsaytana dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyo bilaabay news markaasi kulamo la qaada qaar kumadda xubnaha midowda musharaxiinta hanaas oo weliba eedan dhaliilsan siyaasadda villa soomaaliya halay ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba ofisiya iska qaabilay siyaasiga cabdiraxmaan abshakuur warsame oo kumada xubnaha midowda musharaxiinta iyagoo ku wada hadlay xaalada guud ee dalka cabdiraxmaan abshakuur warsame ee markaas baartiis facebooka shaaci in ra-iisul wasaaraha soomaaliya isku wareysadeen arrimaha doorashooyinka guud ahaan xaalada siyaasadeed ee dalka kulankan xalay dhexmari ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo cabdiraxmaan abshakuur iyo weliba ka toosay xilli khilaaf cusub oo salka ka haya woodaha dalka markaasi shal dhexgalay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble beli dhegeystayaal isa marka ku dhuwansahaysan idaacadda raadiyaha baydhabo akhbaaraadka banaanka taalibaanta ka sugan afghanistan iyo markaas sheegtay iniyo qabsadeen magaalooyinka koonfur ee zarabel iyo weliba kundaas xeliyo sii wadan iniyo markaasi fidsadee waa inay markaasi ka dhawaadan dhul iyo markaasi haysadan afhayeen hadale ee sheegay inayo haysadan dhammaan dhismaha dowladda ee weliba kundas laakiin sarkaal ku tirsan wasaaradda gaashaandhigga taalibaan iyo markaas sheegay in ciidamo gaar ah markaasi weli ka sugayiin gudaha magaalada oo markaasi la kala dagaalamahay kooxaha kaadoonka wadaa sarkaal maxalli oo malbsin ku sugan zeer abyal ee waliba uusa ka waramay in inta badan saraakiila dowladii markaasi guureen saldhigga ciidan oo weliba markaasi ku baahsan magaalada dhinooyi kale ilaa iyo weliba afartan ciidanka khaaska ee u k weliba saaslan kasago markaasi ka degi garoonka diyaaradaha al-kheyda ee magaalada mahra ee bariga dalkaasi yemen sida markaasi uusa guursadii shakhsiyaad ku tirsan kooxda xuutiyiinta oo markaasi la xiriiri weerarkii bili julaay soddon jiisha markaas lagjeysadii markabkii waa booyadle weliba mew v mersa street oo markaasi laka dilay lama badmaax oo weliba markaasi dhalada dalalka u k iyo weliba rumania ciidankaasi weliba markaasi kaloo kumid ahaa una ka takhasusay qalabka electroonikada sidii markaasi la socdan dhiniga ku hadalka waa isgaarsiinta wargeyska extrs ee markaasi ah ku baxow london waliba is qoray in kooxda ciidanka khaaska ee u k weliba sasland kaso isla howlgeli doonan ciidanka mareykanka oo weliba khaas ee markaasi horooyin ka suganayay gobolka oo weliba taageeriya markaas kujeysadii tababarka ciidanka khaaska ee weliba sacuudiga dowladda iiraan ee markaasi la kacabsi qaba inay xuutiyiinta sida diyaaradaha duroneska weliba meelaha fog fog ee deeri koran se markaasi meela khalkhal keliyan maraakiibta ganacsiga caalamiga ee weliba marinsho iyo badda carabeeda mareykanka u k iyo weliba israael weliba iyo dowladda iiraan iyo ka ambaareyna weerarka waa weerarkii laga qaaday markabkaasi balse iiraan yo beenidii arrintaasi markabkaasi ee la weeraray xilus maraay mil boqol iyo konton lama nautical mail usanjara dhiniga waqooyi bari taasi weliba ku toogsan dekeda duqeyn ee weliba dalka omaan guud ahaana khiyaara inta waliba gebagabeeyana warkii raabn maysan kula dareersan idaacadda raadiyaha baydhabo xasan jookar ee warka farsameeye cabdulaahi degasina dareersayay intii warkan kulamada wanradan kulmaan dhegeystayaal waliba siin ku tabaana sidaas iyo maan allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu